إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sanadda hornimadan waxaa ka mid ah toddoba askari oo mid sarkaal ahaa ayaa dhimashaya dhaawaca waxay ku noqdeen qarax maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe kaa oo iifilisay xarakada shabaab ulmujaahidiin ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar ku qaaday ciidamo kenyaati ah oo ku sugan dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato arday ku kala sugan muqdisho iyo beledweyne ayaan ka qaybgelin imtixaanka shahaadiga ah ee ay qaado dowladda federaalka ah kadib markii musuq maasuq uga yimiday wasaaradda waxbarashada ganacsada ku sugan deegaanka ceelasha biyaha magaalada muqdisho qaarkood ayaa waxay ka cabanayaan askar ka tirsan dowladda federaalka ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weeraro waxay ku kala qaadeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee kenya oo ku kala sugan saldhigyo ku yaala banaadir iyo jubbada hoose xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxay shaacisay tirada guud ee dowladda federaalka ah looga dilay dagaaladii dhacayey bilihii lasoo dhaafay horjooga ka tirsan mooryaanta macawisleyda shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu dilay degmada dharkaynley ee magaalada muqdisho maamulka puntland ayaa godoon waxa uu ku soo rogay deegaanada maamulkiisa oo ka arrimayo iyada oo la joojiyey isu socodka gaadiidka xukun xadusanaha ayaa waxaa lagu fuliyey wiil gabar kufsaday xukunka oo ka dhacay kunyo barrow oo shabeellaha hoose ka tirsan aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa waxa uu falanqeeyey shirkii labaad ee wadatashiga jihaadka bariga afrika inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن toddoba askari oo mid sarkaal yahay ayaa dhimashay dhaawaca waxay ku noqdeen qarax maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe kaa oo iifulisay xarakada shabaabulmujaahidiin warka iyo warar kale waxaa isku soo dubarriday oo halkan ka soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka shabeellada dhexe rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka deegaanka ceel cali axmed ee duleedka degmada aadan yabaal waxay qarax ugu dhigeen ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka macawisileyda waxaana qaraxaas ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari ayaa ku dhintay qaraxa kuwaas oo mid ka mida uu yahay sarkaal hogaaminaya maleeshiyaadka macawisileyda sarkaalkan ka mid ahaa horjoogayaasha macawisileyda ee lagu dilay qaraxa ka dhacay ceel cali axmed ayaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi maxamed carabow halka askariga kalena lagu magacaabi jiray cali maalin raage sidoo kale waxaa qaraxaas ku dhaawacmay shan ka tirsan maleeshiyaadka macawisileyda ee ka barbar dagaalamaya ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha dhanka dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya saacadiin lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolladaas waxay dagaal culus ku qaadeen fariisin askarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada kenyaatiga ah ee lagu weeraray gobolka mandheera dhanka gobolka banaadirna howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho ayaa lagu dilay horjooga ka tirsanaa maleeshiyaadka macawisleyda ninkan oo si gaara loogu dilay xaafadda xaaji gaabow ee degmada dharkeenley ayaa lagu magacaabi jiray daahir xuseen maxamuud waxaana uu ka mid ahaa horjoogayaasha macawisleyda laga dhisay gobolka shabeellada dhexe ma ahan markii ugu horreysay oo horjooga macawisleeya lagu dilo gudaha magaalada muqdisho kuwaas oo gabaad ka dhigtay gudaha caasimadda isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka qarax la beegsaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxa ayaa lala beegsaday ciidamo ku sugnaa xerada genaraal gordon ee ku taalla degmada hodan ee magaalada muqdisho welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamadii lala beegsaday dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugnaayeen deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose ciidamadan hoosingow lagu weeraray ayaa ka tirsan ciidamada kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay gobolka jubbada hoose dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga ciidamada ku sugan hoosingow ayaa waxa ay la kulmaan weerar joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ku qasbay inay difaacya ku aruuraan isla markaana ay halkaa isku waardiyeeyaan
arday ku kala sugan muqdisho iyo beledweyne ayaa waxa aysan ka qaybgelaynin imtixaamka shahaadiga ah ee ay qaado dowladda federaalka ah kadib markii musuq maasuq uga yimaday wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah mahad cubayd ayaa warkan faahfaahinaya ardaydan oo ka mid ah kuwa sanadkan ka qalinjabiyey dugsiyada sare ee dalka islamarkaana kala jooga magaalada beledweyne iyo caasimadda muqdisho ayaa loo diiday inay ka qayb galaan imtixaanka ay sanad weliba qabato dowladda federaalka mana jirto sabab cad oo loo sheegay sida ay tilmaamayaan qaar ayaga ka mid ah waxay cabasho ka yihiin wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka halka qaar kalena ay ka cabanayaan maamulka iskuulka ay ka qalinjabiyeen waxay sheegeen in lagu soo wargeliyey in laga reebay diiwaangelinta ardayda imtixaanka gelaysa ayadoo horey looga qaatay lacago fara badan ugu horeyn waxaa hadlaya ardayda ku sugan muqdisho oo ka cabanaya maamulka iskuulkooda foomfoor oo imtixaanka dowladda sugaysay dugsi saraan dhiganaynay maanta markaa isdhahnay wax walba waa idiin dhownahay oo aan wasaaradda fiirinayno isdheheno sagaal beri baa ka dhiman wasaaradda soo qoray sideed beri baa ka dhimanoo aan dheheno goormaa isbdil gaari doonaa goormaa itixaanka geli doonaa baashala maamulka iskoolka tay noo imaadeen bay dheen wax aan idiin hayno ma lehe sidayn iskaga keedan wareejinaa intaasoo sanaa iskoolka soo dhignayno fadhinay mar hore wax nooma sheegin haddeertaa markaa isdhahan itixaanka waa gelaynaa dheen wax ay noo hayaan male annaga arday baana maxaa sameyna maxaa galabsan maana soomaaliyan xaqal soo soo anaga waddankan waddankaa u dhalna soomaa soo arday soomaaliyeed ma annagoo soo dhiganaynay afar sano dugsi sare soo dhiganaynay foom one foom two foom tree iyo foom four ayay maanta markaan haddii lami haddii imtixaanka ay ka dhiman yihiin ay ka dhiman tahay saddex maalmood afar maalmood ka dhiman tahay ayay waxayna dhaheen wax idhikaar odin haynaa ma jiro waxaas waxaan qabta maaha arday soomaaliyeed baan nahay sidoo kale ardayda ku sugan beledweyne ayaa iyaguna ka cabanaya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka
magacaygu waa maxamed cabdi cismaan waxaan dhigtaa iskuulka xawataako run ahaantii halkan waxaa usoo istaagay caqabad na haysato aniga keligii mahan arday kaleoo walaalihii oo mataqaanaa lagu fasalah iskuul xawataaka gaaraan waxaa ka dhigtaa fasalka labiy tobanaadka waxaan rajaynayay inaan noqdo ardayda sanadkan laba kula saddex u fadhiisanay imtixaanka qaranka caqabado jira awgeed waxaana dhahay waxay soo na soo gaartay in aan sistamka dowladda ama ardaydii mataqaanaa imtixaanka u fadhiisanaysay sistamkooda dham inaan ku jirno oo nagala waayey runaanti ma naqaan caqabadaas meesha ka jirto kolley dhanka wasaaradda kumalan maamulka iyo macallimiinta waxbaa wada raadinay ilaa hadda wax saxa ama xog saxa oo naloo sheegay ama inaa sistamka nagu soo dara ma jirto mar haddii ardaydii qaar ka cabanayaan maamulka iskuulka ayagoo u cabanaya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka qayb kalena ay isla wasaaraddii ka cabanayaan waxaa la isweydiin karaa cidda ardaydaasi u maqan maadaama ay dhexda ku soo dhaceen waa gumaysi cad oo ay garwadayn ka tahay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka oo looga bartay inay imtixaanka sanad weliba musuq maasuqdo ayadoo lacago fara badan ka urursata ardayda soomaaliyeed dhanka kale marka la fiiriyo iskuullada ay ardaydan ka baxayaan ee lagu dhigo manhajka yunesko waxaa muuqanaysa in ardayda in badan la barayo waxyaabo ka hor imaanaya shareecadda islaamka islamarkaana aan lahayn wax tayo ah halka marka la joogo wilaayaadka islaamiga ah ee ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga helo waxbarasho tayaysan oo waafaqsan shareecada islaamka ganacsatada ku sugan deegaanka ceelasha biyaha qaarkood ayaa waxay ka cabanayaan askar ka tirsan dowladda federaalka ah maxamed ciise ayaa warkan inoo haya hooyooyinku ganacsada suuq ku yaala ceelasha biyaha ayaa ka cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka waxay sheegeen hooyooyinkan in ay ku ganacsadaan hareeraha wadooyinka ayna la kulmaan dhibaatooyin fara badan taas oo ay ugu weyn tahay in ciidamada dowladda federaalka ay miisaskooda ka gubaan marka ay halkaasi ugu yimaadaan waxay intaa ku dareen inay yihiin dad danyar ah iyagoo qutulyoonkooda iyo waxbarashadooda ugu raadiya ilmo agoon ah ayna ku jiraan haween carruur lagu soo furay ay biilkooda la daalaadhacayaan ciidamada dowladda federaalk oo aan wax naxariisa loogu baran ayaa shacabka ku sameeya waxa ay doonaan suuqleyda ayaana sheegay in marka ay weydiiyaan ay yidhaahdaan dad baana soo dirsaday mid ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada suuqa ayaa ka waramaysa dhibaatooyinka lagu hayo iyadoona ka hadashay halka uu xaalkoodu marayo ama waxaan qabaa dacwaan qabnaa annaka dhan naxaraashilaysaa u nahay maalin kasta alaabta waana laga gubaa waana laga daadiyaa waxaan rabnaa in oo nalaga qabto askarta gardarana u haysata annakoo ilma adoomana haysan oo ilmana lagu fur haysano caawa askarta askarta waa oo ceelasha biyaha joogto wayna dhibaateeyaan haddaa gaargacanle kulli gaargacanle waa la dhibaateeya afkaa dhulka loo geliyaa maalin kasta alaabta waana lala gubaa marka waxay naga rabaan malahan annaka dad maskiina anaa inay naga leexataa rabnaa jidkaasaa ku ganacsanaynaa kee noo diidayaan waxay leeyihin jidkaa ma ku ganacsanaysa annakana jidka irsaaqadeenaa jidka ku jirta magacii faadama axmed waxaan ka cabanaynaa xalaaslidaa nahay gaargacmayaan nahay waxaan ka cabanaynaa askaraa mar walba buruso gaargacmaa nagala gubay mar walba gaargacmaa nagala qaadaa alaabta waa nagala daashaa waa nala burshaa naftaasaa noo keen wax naga celinaana ma lahan sidoo kale waxay sheegeen in taliyaha cusub ee dowladda federaalk u magacowday ceelasha biyaha kadib ay dhibaatada kusii siyaaday waxaa loo gubay macnaha meeshaan ka tagay meel wadana ma taagno anigu madana ku wada ganacsi wadda ku ganacsada aniga dariiqa mid laamiga ma taagin ilmaha agoomana haysanaa naaga garoobiya meeshaan ku jiro waxba iskaysin laamigana ma joogno meel luuqan ku jirno hadda jidda wadda ma taagno dariiqa laamiga waa kaasaa dad naga awoodda badanaa marwalba dhahaya maxaa dadkan hal bursho oo masaakiinta hal bursho dhahayaan anaga waxaa waaye meeshaan dhib weyn aan ku qabnaa laakiin ilaahay subxaana qaadir wax wax noo qabtana ma arki laakiin ilaah wax noo qabana maxaa kale waa maya wax noo qabatana ma arkin in loola guwaa qadka waa lagawada ark wax wax noo qabtana lama arkin waxna soo raadina lama arkin bismillaah anaga dad waxaan ahay masaakiinta masaakiinaha qorax joogta carruur korsata qaar agoon haystaa ku jiro u badan dad daruufaysanana qoraxdaan taaganahay labadan calala waxaan ka raadinahay carruurta waxbarashadooda iyo cunnadooda waxaana dhibaya asgar aan wareerisay asgartina waxayna dhahayaan dadaa noo soo kiin diraa idinka dowladda federaalk ayaa waxay dadka shacabka ah ku hayaan dhibaatooyin kala duwan iyadoo marka ay doonaan dadka iska dila markay doonaanna goobahooda ganacsiga ku weerara idaacadahan waxay ka sheegaan in shacabka ay u daneynayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ishaacisay tirada guud ee dowladda federaalka ah looga dilay dagaaladii dhacay bilihii lasoo dhaafay maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa markii ugu horreysay shaacisay khasaarihii ka dhashay dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay sida xidhiirka ah u dhex marayay ciidankooda iyo kuwa dowladda federaalka oo garab ka helaya shisheeyaha waraysi gaar ah oo ay idaacadda islaamiga ee al-furqaan kula yeelatay xarunta axmed gurey oo uu ka dhacay shirka labaad ee looga arrinsanayay jihaadka bariga afrika ayaa waxa uu afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuu muscab ku sheegay in muddo siddeed bilood gudahood ah ay qaadeen in ku dhow kun weerar oo dhammaantood bartilmaameedyo lala beegsaday hadday ahaan lahaayeen xarumo ama ciidan ugu horreyn waxa uu sheikhu ka hadlay warbixinta ay ka ciidan ahaan ka akhriyeen shirka labaad ee looga arrinsanayay jihaadka ka soconaya bariga afrika howlkan aan ku suganno axmed gurey waxaa ka dhacay shir weyn oo ballaaran baa ka dhacay ayna isugu yimaadeen dadka la odhan karo ahlulxalli walcaqd oo geeska afrika ku dhaqan shirka laba arrimood ayuu xambaarsanaa warbixin in la kala qaato iyo in laga tashado arrimaha masiiriga oo ka taagan gobolkan geeska afrika aan ku noolnahay annagu marka warbixintaas ayaan waxaan la nimid warbixin aan sirin akhyaarta halkan ku kulantay oo acyaanta ah oo nuqabada ah oo ahluxalli walcaqdiga ah dagaalkii maraykanka uu hurinayay xasan gurgurtana uu ku dhawaaqay oo muxaram bilowday tobankaa bilood siddeed bilood oo ka mid ah oo muxaram ilaa shacbaan ah warbixintii oo kooban oo dhammaystiran ayaan halkan ka jeedinay si fiicanna waa noo fahmay waana gaarsiinay fariintii dadkana dhegaysanayay waana noo hirgashay arrintaasu alxamdulilahi rabbialcaalamiin intaa kadib waxa uu sheikhu sheegay in mujaahidiintu ay diyaar u yihiin fulinta wixii ka soo baxay shirka islamarkaana kaalintooda ay kasoo dhalaali doonaan waxa uuna sharaxaad ka bixiyey ahdaafta ay u dagaalamayaan mujaahidiinta iyo howsha ay u taagan yihiin fadwadu waa fadwo sharci ah oo waxa weeyaan dadka loogu caddaynayo waxa kaga aadan gaalada iyo waxa maarata waxaweye arrimaha markaa taagan looga hadlayo weeyaan way culummada wilaayaadka ku dhaqan ay soo saareen wixii sharciga fulintiisuna qof walba muslima waa u taallaa gaar ahaan haddii mujaahidiintana wixii uga soo aada insha allahu tacaala way fulinayaan wayna u taagan yihiin wayna qaadahayaan sidoo kale bayaanka siyaasiga ah oo xarakada ka soo baxa ayagana insha allahu tacaala diyaar bay u yihiin inay fuliyaan kaalintooda wixii uga soo hagaagaan ciidanku wuxuu u taagan yahay si kooban haddaan soo qaadno wuxuu u taagan yahay ilaalinta daruuriyaatulkhamsa waxa la yidhaha waxaa ugu horreeya diinta islaamka in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo in lagu cayaaro in laga baxo intaba in laga ilaaliyo waana midda ilaahay subxana watacaala xuduudda usoo dejiyey qofka diinta ka baxa in la dilo nebigana uu yidhi man badala diinahu faqtuluuhu waxay u taagan yihiin ilaalinta nafta qofka muslimka in cayaaryaar lagu dilin waxay u taagan yihiin maalka ilaalintiisa waana midda xuduudda loo filaya gacmaha loo jaro waxay u taagan yihiin caqliga qofka in la ilaaliyo daroogada iyo khamrada iyo wax lamidka in laga ilaaliyo waxay u taagan yihiin nasabka iyo sharafta in la ilaaliyo oo dadka maarata zinada iyo fawaaxishta iyo aysan ku dhex faafin qofkii qof ku qadfaysanaya waxaasna in la jeedlo dhammaan xuduudahaas allah subxaana watacaala uu soo dejiyey oo la fulinayo oo wilaayaadka maanta laga fulinayo shareecada islaamka looga dhaqmo cidda u taagan oo ku dayran oo waardiyaha ka ah oo har iyo hamiinba u taagan oo u dhididaysa oo u dhimanaysa oo u shahiidaysa oo u gaajoonaysa oo u boqolaysa waa ciidanka mujaahidiinta ah weeyaan ama ha ahaadaan kuwa amniga ah oo ka dagaalama magaalooyinka cadowga haysto ama ha ahaadaan kuwa maarata waxa weeyaan jabhaadka furmaha ku jira isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheekh cabdicasiis abuu muscab shaaca ka qaaday in muddo siddeed bilood gudahoodah ay ciidamada mujaahidiinta qaadeen sagaal boqol koob iyo labaatan howlgal oo isugu jira camaliyaad waaweyn oo inqimaasi iyo istishaadi ah oo magaalada muqdisho oo kale ka dhacay xeryo cagta la mariyey dilal qorshaysan oo ikhtiyaal ah isagoona faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weeraradaas mujaahidiintu waxay ku guulaysteen inay qaadaan muddo sideed bilood gudahooda muxaram ilaa shacbaan sagaal boqol labaatan iyo kow weerar bay qaadeen weeraradaas waxaa isugu jira camaliyaad waaweyn oo istishaadi inqimaasi oo magaalada muqdisho oo kale ka dhacay waxaa ku jiray weeraro xeryo lagu burburiyey waxaa ku jiray dilal qorshaysan oo ikhtiyaalaada waxay ku guulaysteen inay ku dilaan weeraradaas sideed bilood gudahooda laba kun iyo shan boqol iyo lix murtad ama gaal inay ku dilaan waxay ku dhaawaceen laba kun sideed boqol afartan iyo labo kale oo murtadiin iyo gaalo isugu jira saraakiisha marka la qiimeeyo laga dilay murtadiinta laisku dardaro kuwa darajada xiran oo ciidan iyo kuwa qabqablayaasha iyo mamooryaanta iyo horsocda marka laisku daro ilaa saddex boqol ayay gaarayeen lix iyo labaatan waxay ahaayeen saraakiisha labisan bay ahaayeen oo ciidanka kooxda ridada oo macnaha xidigla laga bilaabo ilaa korneyl baa u sarreeyey waxayna ciidan labisan bay ahaayeen oo gaar ahaan gorgor iyo darab u badan oo ciidankii maarata turkiga iyo ay tababareen iyo maraykanka oo sida gaarka loo tababaray bay u badnaayeen iyo xitaa mooryaanta hore oo qaarkood maarata darajooyin la siiyey intaba way isugu jireen laba boqol toddobaatan iyo afarna waxay qabqablayaashii abaabulayey iyo mas-uuliyiin dowladda ridada ka tirsanaa oo rayadaha iyo mooryaanta macawsyada horjoogayaashoodii maarata goobta dagaalka joogay laba boqol iyo toddobaatan iyo afar bay noqdeen dabley maa waxaan ka hadlayna labada dhinacba waa saraakiisha markay halkaa joogto waxaan weydiinay dhankooda saraakiisha ay ku waayeen dagaalada muddada sideedda bilood ah waxa uuna ku jawaabay sida soo socotaa saddex sargaal oo bes anaga nooga shahiiday saddex sargaal oo besaa nooga shiiday laba taliyo horin oo annaga ciidanka weli calaamaadka ma isticmaalno laakiin mas-uuliyaadku sidii waxay u dhiseen ciidanka nidaamiga saddex marka laba taliyo horin oo u dhiganta laba kabtan camal u dhiganta marka la fiiriyo darajada calaamaadka la fiiriyo iyo hal mas-uul oo gaadiidka ka tirsanaa oo xasan dheerana kaliyado filad kusoo baxaya saddexdaas beenna ka sheegi mayno ilaahay hortana been ka sheegi mayno aadamaha hortana been ka sheegi mayno saddexdaas bes ah annaga nooga sheegay marka waa in ka badan laba boqol oo dhinaca idinka soo horjeeda aad ka disheen oo saraakiil ah iyo dhankiina oo saddex keliya saddex bes ah laba taliyo horin jagooyinkooda waa sheegaynaa iyo hal nin oo xasan dheer oo filinkaba kusoo baxay ah qaar ka mida weerarada xasminta ah waxa ay dhaceen kadib markii saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay sheegeen inay heleen xogta mujaahidiinta islamarkaana aysan dhici doonin inay xeryahooda soo weeraraan sheekh abuu muscab ayaa ka hadlay sida ay ugu suuro gashay inay xasmiyaan xerooyinkaas cadiftaahow taas waxaa la oran karaa horta waa fadli allah subxaana wa tacaala midda labaad waxaa lagu sababayn karaa annaga waa nalaka gardaranya annagu dad muslimiina oo dhulkoodii jooga oo dembigoodu keliya uu yahay rabbuna allah dembiga keliya oo nala ku haystaa wuxuu yahay rabbuna allah ilaahay baa keligiisa intaasun baan nidhi annagu waxaan ku baaqnay oo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda geeska afrika ku dhaqan iyo guud ahaan dadka aan ugu baaqnay annaguna aan isku hirgelinay ilaahay kitaabkiisa inaan ku dhaqanno dimuquraadiyad iyo diimo dadkala leeyahin aan iska diidno rabbuna allah maadaama aan nidhi waa nala collaystay waxaa nala collaystana waxaa ugu horreeyey dowladda maraykankaay ahayd wixii ugu horreeyo na collaysta ayadaana dad midab soomaaliyeed magac soomaaliyeed ku hadlaaya ina hebel iyo ina hebela ayadaa u dhistay wax dowlad ay ku magacowday ayadaa biisho ayadaa ciidamada u tababarta ayadaa nagu soo hogaamisay ayadaa nagu soo dirtay waxayna ku dhawaaqeen si aad maqlaysay inay dhulka annaga naga tirtirayaan dhulka annaga aan u dhalanay oo aan deegaanka ku ahayn oo aan lahayn baa waxaa lihi waa laga tirtirayaa gardarradaas iyo dulmigaas waxay keenta marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga guulsiiyo nimankaas ilaahayna qofka madluumka u gargaarayaa soomaalidun waxay tiraa gardarraale ma guulaysto annagu marka dad dulman baan nahay dad lasoo weeraray baan nahay dad waxaweye dhulkooda laga dhammaynayaan nahay su-aashu waxay tahay haddii annaga dhulkana laka dhammeeyo yaa dhulka la dejinaya ujeedku waxaa weeye ninka soo duulay oo annaga dhulkan laka tirtiraya asagaa degaya soo maa marka annagu dad waxaa nahay naftoodii maalkoodii dhulkoodii lagu haysto ilaahay subxaana wa tacaalaana u taagan inay difaacaan diinkiisa jihaadaan dar ilaahay loo dilo marka ilaahay baa noo hiliyey baa la oran karaa nagana awoodsiiyey sababtuna waa dulmiga iyo gardarrada iyo mushkiladda nala ku hayo weeyaan warbaahinta ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddo saddex goor ah soo bandhigtay warbixinno ay ku shaaciyeen boqolaal saraakiil ah oo dowladda federaalka looga dilay dagaalada madaxweynaha dowladda federaalka ayaa markii dambe muujiyey inaysan ciidankiisu la sii dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uuna taageero ka dalbaday itoobiya oo ay cadaawad soo jireen ah kala dhexayso muslimiinta ku dhaqan mandiqada gaar ahaana soomaalida maamulka puntland ayaa godoon waxa uu kusoo rogay deegaanada maamulkiisa oo ka arrimayo iyada oo la joojiyey isu socodka gaadiidka mahad cubeyd ayaa warkan mar kale inoo haya booliska maamulka puntland ayaa ku dhawaaqay inay joojin doonaan dhammaanba gaadiidkii iskaga gooshayay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi kadib markii ay sheegeen inay qabanayaan waxay ugu yeereen doorasho qof iyo cod ah oo lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka maamulkaasi hadalkaasi waxaa saxaafadda la wadaagay afhayeenka booliska maamulka puntland wuxuuna sheegay xilliga uu sida rasmiga ah u bilaabanayo taliska ciidanka booliiska puntland wuxuu ku wargelinayaa dhammaan dadweynaha reer puntland laga bilaabo in la joojinayo isku socodka ciidan gaadiidka guud ahaan gobolada puntland inta lagu guda jiro doorashooyinka golayaasha deegaanka puntland xilliga isu socodka la joojinayo ayaa ku beegan afar iyo labaatanka bisha meey laba kun saddex iyo labaatan saacaddu markay tahay lixda maqribnimo ilaa lix iyo labaatanka meey laba kun saddex iyo labaatanka lixda subaxnimo waxaa la joojiyey dhammaan isu socodka gaadiidka gobolada puntland go-aanka uu ku dhawaaqay maamulka puntland ayaa caqabad hor leh ku noqonaya bulshada nolol maalmeedkeeda raadsatay ee ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi sidoo kale wuxuu warkan ka soo baxay booliska kusoo beegmayaa iyadoo deegaanadaasi ay ka jirto xiisad dagaal iyo khilaaf baan oo u dhexeeya maamulka puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee iyaga ka tirsan xukun xadusina ah ayaa wiil gabar kubsaday waxaa lagula fuliyey kunyo barrow oo shabeellaha hoose ka tirsan sida warkan uu mar kale ku faahfaahinayo maxamed ciise kow labo saddex afar shan allahu akbar allahu akbar
shalay galab deegaanka kunyabarrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa ka dhacay xukun xadusino ah xukunkan ayaa lagu fuliyey wiil lagu soo eedeeyey inuu falkufsi ah kula kacay gabar maxkamadda islaamiga ah ee deegaanka kunyabarrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dacwad keensatay haweeney ku eedeynaysa inuu fal kufsi ah kula kacay wiil sagaaliyo toban jir ah iyadoo ari la jirta khiraalka kadib waxaa lagu fuliyey xukunkii allah iyo rasuulkiisa ay siiyeen ee ahaa in lagu dhufto boqol karbaash maadaama uusan horey guri u soo marin xukunka maxkamadda shareecada islaamka ayaa sidaani ku dhacay eedeysanaha ayaana waxaa maxkamadda weydiisay in waxa lagu soo eedeeyey ay sax yihiin isagoona khirtay falka lagu soo eedeeyey qaadiga maxkamadda ayaana sharaxaya waxa lagu soo eedeeyey ujeeddu caddayn xukun maxkamadeed maanta oo taariikhdu tahay saddexda bisha kow iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya waafaqsan labaatan iyo saddexda bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddexda miilaadiya waxaa maxkamadda horteeda dacwo keensaday mudaaciyadda waxaan ku dacwaynayaa anigoo ari la jira ayuu ii yimid wuu ii xoogay wuuna ii galmooday maxkamadda waxaan ka rabaa ani iyo ninkan sharciga in lagu kala saaro intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay muddaa caleyhiga wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waan xoogay waana u galmooday kadib waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ay ku riday xukun ku sugan kitaabka iyo sunnada xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay mudaaciyadda dacwadeeda iyo muddaa caleyhiga jawaabtiisa noqotay qiraal weydiisayna inuu guur soo maray iyo in kale baartayna caafimaadkiisa ogaatay in guur soo marin caafimaadkiisana taam uu yahay waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxay xukun u soo saartay sida tan kow waxaa maxkamaddu xukuntay falka uu ku dhacay xasan barre cusmaan inuu yahay fal zino ah labo waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xaddu zino ah saddex waxay kaloo ku xukuntay mahrulmithil iyo hal sano oo musaafuris ah afar xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraar shan waxaana loo cuskaday aayadda labaad ee min suurati nuur qowluhu tacaala azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illah in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir walyashhad acdaabahumaa طaa'ifatun min almu'miniin وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفش سنة أخرجه مسلم intaa kadib waxaa dhacay fulinta xukunka kow labo saddex afar shan toban kow iyo toban afartan iyo sagaal konton sagaashan iyo sagaal boqol allahu akbar allahu akbar allahu akbar
wilaayaadka dalka soomaaliya waxaa lagu ogaa ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana ka dhaca xukuno hadday ahaan lahayd diyo laba beelood loo kala qaado dhulal loo kala xukumo iyo mararka qaar xukuno xadu zine ah oo dhammaan shareecada islaamka ku salaysan dowladda federaalka ayaa meelaha ka taliso waxaa ka jira fasahad xarkaha goostay iyagoo dhiirigeliya xumaanta fuxshiga dulmiga iyo cadaalad darada iyadoona maxkamadaha dowladda federaalka ay hareeyeen musuq maasuq iyo laaluush aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa waxa uu falanqeeyey shirkii labaad ee wadatashiga jihaadka bariga afrika sida warkan uu ku faahfaahinaya maxamed daahir calasow maxamuud ugaas oo ah aqoon-yahan dalka dibaddiisa ku sugan aadna ula socday fadwadii muuqaaladii iyo hadaladii laga jeediyey shirka wadatashiga labaad ee bariga afrika oo dhowaan lasoo gebagabeeyey ayaa si qoto dheer u falanqeeyey muhiimadda uu shirka lahaa shir wuxuu ahaa sida intii kasoo qayb gashay iyo in kaleba ay tilmaameen ka duwan shirarka kala duwan ee meelaha kala duwan ka dhaca ee lagu qabto ama looga hadlo arrimaha la xiriira mujtamacan muslimka ee mandiqadan bariga afrika ku nool mujtamaca soomaaligahuna uu ugu horeeyo maxamuud waxa uu sifeeyey kartida dadka shirka ka qayb galay oo ahaa hoggaanka iyo hormuudka bulshada markaan wax ka dhaho dadka kasoo qayb galay shirkan waxay ahaayeen dad saddex sifo leh ama lagu yaqaano ama aan ku bartay anigu shakhsiyan sifada koowaad oo ah shakhsiyaad wada karti leh oo nin walba goonidiisa hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo shaqada uu hayo iyo waxa uu yahay marka lagu qiimeeyo shakhsiyaad nin kasta magac kasta uu meesha ku yimid karti iyo dadnimo lagu yaqaano taa marka laga soo kaco shakhsiyaad hormuudkii iyo hoggaankii bulshadaan ah oo qiyaado culimmadii diinta islaamka oo indhihii bulshadaan ah iyo odayaashii dhaqanka ka koobnaa waxay ku sifaysnaayeen shakhsiyaadkaas iyo dadkaasi walaalahaasi qodob saddexaad oo ahaa markii labadaa laga soo tago inay ahaayeen dad iyo xubno iyo shakhsiyaad xambaarsan himadii ummaddan mujtamacan muslimka guud ahaan khaasatan mujtamaca bariga africa iyo mandiqadan shirku ku saabsanaa maxaan ku irahdaa ku nooro ilaahay uu ku abuuray wax kasta oo shirka ku saabsan ayaa soo jiidasho iyo xiisa lahaa maxamuud maxaa si gaar ah u saameeyey ha inoo sharaxo
waxyaabaha aan tilmaami karo waxaa ka mid ah horta agaasinka meesha ka muuqday oo qof meeshii anoon joogin inta aan kaamirada ka arkayey agaasinka meesha ka muuqday runtii heerkiisu sarreyso iyo dhaqanka maamul ee wanaagsan ee adag ee runtii meesha ka jiray waxaa kale oo meeshan ka muuqatay iyo shirarka la midkaana mar walba ka muuqata dadka kasoo qaybgalayaasha ah oo arrimahan ka tashanaya oo meeshan isugu imaanaya heerkooda aqooneed iyo maaragtay meesha uu gaarsiisan yahay ogaalka ay u leeyihiin waxyaabaha ay ka hadlayaan oo ay ka tashanayaan oo ummadda ay kala hadlayaan runtii shirkan waxyaabaha ay soo jiitay qaar ahaan waxaa ka mid ah walaalnimada meesha ka jirtay oo shirkani sidii shirarkii la midka ahay inuu mar walba uu yahay shir aayado qur-aana aad ka dhex arkayso in si calana loo tadbiiqiyey looga hadlayay qur-aankii kariimkaha ugu yaraan maxaan ku irahdaa qaybo ka mid ah maadaama shirka uu ahaa shir ummadeed maxaa kala gudboon dhaqangelintiisa ummadda soomaaliyeed waa kan maxamuud ugaas waxay u baahan yihiin soomaalidu marka koowaad inay dhegaystaan barnaamijyadii shirkan laga sameeyey oo ay idaacaduhu ka sameeyeen fatwadii kasoo baxday inay akhriyaan oo fahmaan hadaladii meesha laga jeediyey oo madaxda iyo culummada iyo odayaashu ay ka jeediyeen inay si dhagawadani leh ay ku dhageystaan oo ay u dhabagalaan oo ay fahmaan in ay u arkaan waaqicoodii iyo xaqiiqo ayna nool yihiin maaragtay shir turxaan bixinaya daaweynaya caafimaadkii cudurka bulshadan ku habsaday maaragtay shir iftiiminahaya oo meesha mujtamaca laga jiro u tilmaamhaya cadowgooda barhaya khaasatanna arrin iyo khatar kusoo food leh daaranaa oo ku saabsanaa oo daweynayay oo maaragtay xataa baaqiyo uga soo jeedinaya mujtamaca soomaaliyeed oo u tilmaamayay doorkooda wuxu uu yahay iyo roolka ay tahay inay qaataan qaybta labaad waraysiga maxamuud ogaas caawo ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa